waxaan odran karayaa inaanay laga yaabaa inay ka guureen meel oy meel kale u guureen laakiin ilama aha in la odhan karaya awooddii gacantayday ka baxaysaa waayo haddaanay sugnaanta jirin ama aana horumar aanu jirin may suurtoodeen in maanta maxaa layidhahda aan kaba hadlaynaba marka runtii wax badan oo laga qabtaa xagga amniga wuu jira waanan ka xumaa imika inay maxaa layidhahda meel cusub front cusub imika ay bilaabeen insha allahu tacaalana haddii la wada shaqeeyo gees looga soo wada istaago waxa laga yaabaa in wax badan aan ka wada qaban karna taana waa wax u furan dowladda puntland inay kala shaqayso dowladda federaalka sidii amniga loo wada sugi lahaa laakiin cabsidaas jirta ee ah in dowladda federaalka ay ka dambeyn karto maxaad ka leedahay ilama aha inay taasu tahay yani arin waayo dee wax ka dhaxayn karayaaba iska yarba laakiin yani waan ka xumahay in insaan loo dhigay laakiin runtii anagu mar walbaba waxaanu kala shaqeynaa dowlad goboleedyada waxaan kala shaqeynaa amniga iyo sidii loo xoojin lahaa xataa lafteeda imika waxaa jirta in dee loo tababari doono insha allahu tacaala maxaa laydhaha ciidamadii lagu soo dari doono somali national armiga ama ciidanka qaranka lagu dari doono oo puntland ka tirsan marka runtii wax badan ayaa la wada qabtaa waana tan doonayna in halkaa laga sii xoojiyo
marka haddii cilada hadda ama khilaafka ka dhex taagan labada dhinac puntland iyo dowladda federaalkaba uu yahay afar dhibic shan oo puntland ay leedahay maya nidaam aan doonayno in doorasho lagu qabto ama lagu soo xulo doorashooyinka dhici doona sanadkan labada kun lix iyo tobanka weli ma isleedihiin marka khilaafkaasi dhibaatada oo haddaba dhex taalla puntland iyo dowladda federaalka way sii xoojin kartaa horta runtii koleyba waa arinan baryahanba doonn aan kala shaqeynanay kalana hadlaynay waa mida muhiimada ugu weyn waxa marka laga guurayo oo loo guurayo nidaam waxyaalaha ugu horeeyan eegayna waxaa kamid a midnimada meelaalinaya marka maaha oo keliya puntland laakiin de waxawey jubbaland baa jirta koonfur galbeed galmudug inaad isku wixii u dan ah ayaa la rabaa in laga wada shaqeeyo marka intaba yani sidii loo heli lahaa midnimo in la ilaalin karayo maxaa layidhaahdaa waxaa layidhaha stabilityga ama sugnaanta iyo wixii macquul ah ee markaa siyaasiyan inoo macquul noqon karayo lagaga gudbi karo maadaama ay nagu adkaatay inaan sameyno doorashadii hal qof hal cod ah taas inoo suurtoobi weyday in markaa waxaan looga gudbayaa ay noqoto wax hawl yar oo fudud oo isku keeni kara dadkana ilaalin karaya midnimadoodii istiqraarkoogii iyo at the same time ina wixii wax suurtagal noqon karaya ay noqdaan saasaa horta laysla arkay markii dowladda federaalku ay tirina ay goosatay go-aanka waxay ahayd markii loo maaro waayey ama loo lagu heshiin waayey guud ahaan wixii qaabkii looga gudbi lahaa marka taasay noqotay in lagu wada heshiiyo taasaanay noqotay in maxaa layidhaahdaa hore loogu socon karayo marka ilama aha yani inay tahay khilaaf weyn anagu khilaaf uma aragno laakiin waxaanu aragnaa un inay tahay cidba waxbay qofba waxbuu jecel yahay in ama cidba waxay jeceshahay qaab ay ay ku doonayso inay u aragto inay tahay sidii sax ahayd annagu marka waxaan leenahay war wixii guud ahaan inoo wada saxa aynu ku wada ilaashan karayno ayaa ka muhiimsan wax walba marka wadajoogga iyo wadajirka ayaan filaya ayaa ah ta ugu muhiimsan ee loo baahanyay maanta inay dowladda federaalka iyo dowladda ay ka shaqeeyaan oo ka wada shaqeeyaan taasaan filaya inay tahay